أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar qaraxa la beegsaday gaari ay la socdeen saraakiil iyo askar ka tirsan riddada kuwaasoo ka howlanaa dhulboobka kooxda riddada ee ka wada deegaanada dhacaduleedka magaalada muqdisho nuducilmiyeed qayim ah oo ay ka qayb galeen qaar ka mid ah culimmada wilaayaadka ayaa lagu qabtay mid ka mid ah masaajidda magaalada ceylcadde ee xarunta wilaayada gedo dumarka muslimaadka ah ee ku dhaqan mid ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada baydhabo ayaa wareejiyey hadaayaad ay ugu talagaleen ciidanka mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore ardayda mid ka mid ah madaarista degmada ceelgaras ee wilaayada galgaduud ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed heesar ah oo ay ku soo bandhigeen waxyaabihii ay ka barteen madrasada
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن intaas waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar qaraxa la beegsaday gaari ay la socdeen saraakiil iyo askar ka tirsan riddada kuwaasoo ka howlanaa dhulboobka kooxda riddada ee ka wada deegaanada dhacaduleedka magaalada muqdisho weerarkan qaraxa wuxuu ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha gaar ahaan xaafadda lagu magacaabo jabadgeelle waxaana si gaar ah lagu beegsaday saraakiil iyo maleeshaad ka tirsan kooxda riddada mid ka mid ah saraakiisha dhulboobkaas horkacaya ayaana dhintay iyadoo sidoo kale la dilay askari ka tirsanaa maleeshaadka iyo murtadiinta ee la bartilmaamaysaday waana qayb ka mid ah howlgallada ciidamada mujaahidiinta ay ka fulinayaan deegaanada dhacaduleedka muqdisho ee cadowga allaha lagu beegsanayo naduucilmiyeed qayim ah oo ay ka soo qaybgaleen qaar ka mid ah culimmada wilaayaadka ayaa lagu qabtay mid ka mid ah masaajidda magaalada ceelcadde ee xarunta wilaayada gedo xasaam carafaat ayaa inoo faahfaahinayaa
waxaa masjidka jaamaca ee degmada ceelcadda ee xarunta walaayadda islaamiga gedo lagu qabtay nadwa cilmiyeed taas ay bulshada si weyn uga faa'iidaysteen intay socotay nadwadan ayaa waxaa looga hadlay mawaadiic kala duwan waxaana ka mid ah culimmadii nadwadda qabatay sheekh xasan takar sheekh maxamed balli iyo sheekh abu muslim ilaahayna wuxuu leeyahay ixusa fadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun ixusa anna waa in xusaya igu shukriya ha u kufrinina ilaahay saasuu leeyahay subxaanahu watacaala adkaarta inaan la nimaano mar walba adkaarta annagaa ku badbaadayna dadku waxa ay dhibaatada ugu dhacaysaa jirooyinka ibtilooyinka balaayooyinka dhibaatooyinka kulli shayطaan iyo cuyuun iyo waxaa maraya yacni shayطaanku waa ogtihiin oo bini aadamku wuxuu uga socdaa meesha dhiig uga socdo ina shayطaana yajri min ibni aadam majra dami meesha dhiiga uga socdo waxaanu jira asagaa wata bakteriyada aad maqlaysid iyo viruska waxaan oo qalajyaha lagu duraayo cirbadahaas ku durayn waxaan jirada uu bukaa lagu leeya kulli waa shayطaan wax ka imaanaya wey kaasaa ku dulmi laano dikrigii ilaahay baa nugu yar adkaaru sabaax ma la nimaanaa adkaaru lmasaa ma la nimaanaa ma akrin ilaahay subxaana watacaala aayaadkiisa mucawadataynka ma akrisanaa bacda salaad shanta salaadood faradka ah mar walba waxaa la rabaa macawad suurat likhlaas iyo macawadateynka inaan akhrisano si ay xijaab nooga noqdaan waxaasoo shara shayطaan iyo sharkiis maxaa uga badbaadi karnaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxaa ka soo aroortay shanta salaadood bacdigoodba inuu akhrin jiray suurat likhlaas iyo macawadateynka iyo aayad kursida kama utegi jirin rabilciise qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay war dadka iimaanka laga helayo xaaladiina la socda inaad geeriyoonaysaan in mare laydinku duuduubayo in adduunyada dhaafaysaan in meeshaas uu kaaga horeeyo iimaan iyo camal saalixa saaxiib aan lahayn qaraabo aan lahayn eel aan lahayn amiir aan lahayn e v c aan lahayn tol aan lahayn waxaa halkaa aan ugu tegaynaa waa iimaan iyo camal saalixa weeyaan waxaad ka cabsataan maalin waalidku uusan weladka waxba u gelayn maadaama maanta uu koolkoolinayo waa aabbahay waa abaysan hooyaday waa soo koriyeen saddex xaq bay igu leedahay saanu ii galay waalidkuna uusan weladka waxba u gelayn dugsi buu geynaya qur-aan buu geynaya waa u gudaya waa u guurinaya waa wiilkaygii waa gabadhaydii laakiin maalintaa waxay isku tarayaan ma jiraan way aqoonsan tahay xukuumaddan mujaahidiinta qaanuunka iyagu dejiyeen ma aqoonsanee shareecada alla soo dejiyay rumaysan yihiin ilaah baa sharci dejiye ah iyaguna maxay leeyihin baarlamaanka markay la hadlayaan annagu waxaanu nahay golaha ha golaha sharci dejintay leeyihiin allah subxaanah wa tacaala wuxuu la gaar yahay bay sheegteen rabbinimay sheegteen arbaab min duuni illaahi waaye baarlamaanka kuwa ku jira baarlamaanka ayaa xukun soo dejiyey qaanuun noo soo dejiyey waa raacsannahay baarlamaankan ka dambaynaa ninkii yidhaahdana rabbi buu ka dhigtay sida qofka muslimka ah ee yidhaahda kitaabka alleh aayaddii ilaahay wuxuu waxaas uu nagaga reebay ayaan ugaga harnay wuxuu ilaahayna faray ayaan fartoonaanay markuu yidhaahdo ha yuu caabuday allah iyagana baarlamaankii bay caabudeen waa inaan fahmnaa walaalayaal nadwadan oo ah nadwa cilmiyeed ayaa waxaa si weyn uga faa'iidaystay qeybaha kala duwan ee bulshada degmada ceelcadde iyo deegaanada hoos yimaada dumarka muslimaadka ah ee ku dhaqan mid ka mid ah deegaanada hoostega magaalada baydhabo ayaa wareejiyey hadaayaad ay ugu talagareen ciidanka mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen bashiir muxdiin abu ayman xafladda wareejinta hadiyadaha ay diyaariyeen dumarka muslimaadka ee ku dhaqan deegaanka dalandoole ee hoosaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxay dhowaan ka dhacday howl ku yaalla deegaankaasi halkaasoo ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin imarti sharaf kala duwan waxay ahayd munaasabad si heer sare loo soo agaasimo oo ay dumarka ku wareejinayeen hadiyado kala duwan ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka uga jira furimaa hore dumarkan ayaa ugu talagalay hadiyadahan si loo gaarsiiyo ciidanka mujaahidiinta ee ku sugan jiida hore islamarkaana ay niyadda ugu hayaan inay ka dambeeyaan dumar garab istaaga jihaadka ugana dayda gabdhihii saxaabiyaadka allaha ka alaali noqdee ugu horeynna munaasabadii hadiyadda wareejinta waxaa ka hadlay sheekhulmujaahid sheekh fu'aad maxamed khalaf oo bogaadiyey kaalinta dumarka muslimaadka ee dalandoole waxaan maanta ku sugannahay deegaanka la yidhaahdo dalandoole oo wilaayada baydhabo waxaannu guddoomaynaa gabdhihii muslimaadka ahaa oo alle dartii maalkooda u bixinayo allaahu akbar halkan hortayda waxa yaalla gabdhuha muslimaadka ay bixiyeen timir dhar macawiis iyo saraawiil iyo cimaamada leh aagagga biyaha lagu shubto oo dihaarka ah maalkoodiiba ay bixiyeen taana alla wuxuu ku tilmaamayaa dadka dadka ugu sharaf badan alla agtii mu'miniinta kuwa u qiimo badan waa kuwa jihaadka naf iyo maal ku bixiya yacnii gabdhuha muslimaadka maalkooday bixinaayeen jihaadkay gelinaayeen gabadha la yidhaahdo khasnaa binti camrin ashaacira radia allaahu canha afar wiila iyadu dhashay bay jihaadkii waxay geyshay yarmuug ay u raacday iyadii sidaasaa jihaadka maalka loogu bixinaayey waana idinka guddoonnay wixii aad keenteen allahna waxaan ka baryaynaa gabdhaha muslimaadka ahee sharafka badan ee idinka horreeyey ee muxsanaadka ahaa ee alle qaali agtiisa ka ahaa ee saxaabo lahaa oo taabiciin lahaa dariiqooda alleh inuu idin mariyo inaad sii kordhisaan dadaalka oo jihaadka maalkiinna gelisaan oo ilmihiinna u dirtaan hooyadu waa madraso aan laga maarmin wey udubdhaxaad baad islaamka iyo jihaadkaba u tihiin marka waa inaad maalkiinnana bixisaan awlaaddiinna bixisaan islaamka aad garabkiisa aad noqotaan wajazaakum allah subxaana wa tacaalaana ha idinka abaalmariyo wixii alladhammaan aad bixiseen waana idinka guddoonnay in shaa allahu tacaala meeshii aad la jeclaateen ayay gaari doontaa mujaahidiinta markaasaa alle subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa inuu allah idinkugu dembi dhaafo maalkan aad ilaahay dartii u bixiseen hadaayaadkan loo diyaariyey mujaahidiinta ku sugan furmaha hore waxay isugu jiraan caagadaha dahaaran buskud timir dhar iyo agabyo kale oo ay haweenku ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta waa kuwan qaar ka mid ah dumarka muslimaadka ee ku dhaqan deegaanka dalandoole oo ka warbixinaya agabyada ay munaasabadaasi ku wareejiyeen in kunaa banaat alislaam fii wilaayati baaya alislaamiya fii qaryati dalandool تحت محافظة بيضاء ونشكر الله المنعم لأجل بما أصدق من الآلاء العديد الفياضة وما أمتن علينا إذا أخرجنا من الظلمات الجهل إلى النور العلوم الإيمان والأعمال فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين ونشكر أيضا جنودنا وقرة أعيننا لحركة الشباب المجاهدين قادة وجنودا على سعيهم للإسلام وأهله ونشكر أيضا سادة الولاية باية الإسلامية على جهدهم وكدهم في طويل حياتنا ديننا ودنيانا فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله انت أسكو بعد أنا أهل ardayda dhalan dool gabdho ka noolaanka ku mid ahaa insha allahu tacaala geek meeluun hadda fadhiinamay baan fadhiinaha inay infaaqi gabdhooy mujaahidiinta haddii aariyaan inta ku wareejinayaan fadhiina ilaahay subxaana watacaala yaana ka mahadsan mahadkan bacdashe martadii iyo xarakadii iyo wilaayaadkii dadkii hana booqdeen marti sharafkii mayba lanaha dhawaada eedii eedaan mahadsantiin booqashadiisin hana booqateen intaas bacdasha intuu alaabeen ku muuqato oo aalad eh oo mayleeraay oo macawsi camaamado iyo walwelban isku jaran gabdhooyi muslimaadka dolandoolka noolan yaha wareejiyen hadiyadaa sayti ilaahay subxaana watacaala ka mahadsan mujaahidiintiya garab joogana yaanka kaalmayahayna iyo mayleraaisiyo biisadahayna ilaahay subxaana watacaala yaanka kaalmo weydiisadaan insha allahu tacaala unina garabkigeena insha allahu tacaala mujaahidiinta meelwalbiyo roogan maybalana dhammaantiin ilaahay subxaana watacaala hasiin sugo إلهي سبحانه وتعالى ما يبر يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ياري xafladda geek meelunta aloo munaasabadda geek meelunka socota wareejintun iyo mayba ku mid ahaa buskuda wareejini buskudkaas oo deeraw afartan loor mayba ku mid ahaa aagag aagag iyo saabaysanaay oo mujaahidiinta ilaahay subxaana watacaala maybu aha sheewkan haada fadi garabsho galada fadan adowka ilaahay madiyo xanuun jeecan mayba wabaabku waraa fadan ku mid eh may kale ku mid eh gabalkun hadiida geekla ku wareejiyi tamara ku mid eh may kale kumid ee koobaba kumid eh saasoo kale may kale kumid ahaa maybu aha dhara kumid ee dharkaas oo noocyadiisyaal bedelan macawiise kumid eh cimaamadooyin shaarar buumayaal funaanooyin iwal intaasnimid ee oo aha tanta laxanka koobo koran ugu dambeyna suldaan cabdilwaaxid macali xasan oo ka hadlay munaasabadan qiimaha badan wuxuu haweenka deegaanka dalandoole ku bogaadiyey kaalinta ay ka soo baxeen iyo garib istaagga ay had iyo jeer u muujiyaan jihaadka ka socda bariga afrika walageekantukumuudwaleedunanka faraxsamnu mayba aan mahadnaqaanaha gabdhoogii oonaysay jihaadka qiib qaadadeen oo qaadadeenoo aayadka ilaahay iyo aadiis rasuulka qaadadeen oo gabdho geeka maybu aha hoogyo iyo handadiyo geliyahayan jihaadka geliyahayaan buskudka dubahayaan aagataha tolahayaan dharata dhiibahayaan maybu miisaanjiya sanaadka ilaahay insaara eedaanka mahadsinyin may ballanaaha wanaaggan geeg hati jara wanaag kufayle hormahana marna ilaahay ningowyoy may ballanaaha mujaahidiintii mayba ka wareejiyeen gabdho mu'minaadka reer dolondoola intaas oo hati tara la sheegay buskud ah iyo aagata saaban iyo dharata kala nooc ah maawisi leh amaamadooyin leh shaatooyin leh rasuulkan salawaatul islaamu mayba niin sheegaya sadaqada libiya weni gafifka tartaraaso nahartana maybo damyaasada oonay tay biyo haddii dabkala kishaban damyaayaan sadaqada silim biyahay maybu ani goolka rasuulka iyo goolka ilaahay lika biyahayo oo sunnada la waafiyahay walbadan wanaagee lukulukuluma ilaahayna allaafam laafa taawun la laabe eediyeeda lankama hadsinyi inta badan dumarka muslimaadka ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay waxay bixiyaan hadaayaad kala duwan ay ugu talgaleen ciidamada mujaahidiinta waxaana u dambeeyey hadiyada ay bixiyeen dumarka ku dhaqan deegaanka dharqo ee hoostaga magaalada baydhabo ardayda mid ka mid ah madaarista degmada ceelgarsa ee wilaayada galgaduud ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed heer sare ah oo ay ku soo bandhigeen waxyaabihii ay ku barteen madrasada gabdhaha muslimaadka ah ee dhigta madrasatul iimaan ee degmada ceelgaras ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed heer sare ah oo ay ku soo bandhigeen waxyaabihii ay ku barteen madrasada madarasatul iimaan oo ka mid ah madaarista ku yaala degmada calgaras ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa waxa ay ka mid tahay madaarista ay wax ku bartaan gabdhaha muslimaadka ah ee ku dhaqan magaaladaas madarasadan oo in mudaaca ka furan magaalada calgarasa ayaa dumarka muslimaadka ah si weyn uga faa'iideen intii ay dhiganayeen duruusta diiniga ah ee ka baxa madarasatul iimaan casharada diiniga ah ee lagu bartay madarasadan waxaa ka mid ah tafsiirka qur'aanka kariimka axaadiista fiqhiga siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo culuum kaloo aad muhiim u ahaa ugu horeyn gabdhaha oo loo qeybiyey laba majmuuco oo kale ah khadiija iyo caaisha ayaa waxay su-aale iyo jawaab ahaan u soo bandhigeen wixii ay barteen asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anagoo ka tirsan majmuucada koowaad ee khadiija waxaan su-aalo dhowr weydiin doonaa majmuucada caaisha su-aasha koowaadna waxay leedahay maa wal islaam anoo kamida majmuucat alcaayisho su-aasha dan isku daya waa alislaamu lilaahi bitowxiidi walinqiyaadu lahu bidaacati walbaraa'atu min ashirki wa ahli su-aasha saddexaad waxaa waaye maa huwa tayamum bismillaah anigoo ka tirsan majmuucati alkhadiija haddaan isku dayo su-aashaas jawaabteeda masxu lweji walyadayni bituraabin daahirin bedelan min alwuduu'i aw ilqusli
bismillaah magaca allaan ku bilaabo araxmaan allah naxariista guud naxariisto arraxiim allah naxariista gaarana naxariisto inaa annaga ansalna waasajinahu qur'aanka fii leylati alqadr habeenka leylatuqadr loo yaqaano wamaa adraaka maxaa ka ogeysiyey nebi maxamedo maa leylatuqadr leylatuqadriga wuxuu yahay leylatulqadr habeenka leylatuqadr loo yaqaano khayron ka khayr badan min alfi shahrin kun bilood tanasal waxaa soo dega almalaa'ikatu malaa'igtii wa ruux malka jibriil fiiha habeenka saddexdiisa ay soo degaan biidni rabbihim rabbigooda idankiisa ay la soo dega min kulla amrin iyo tala kasto salaamu nabadgelyo hiya habeenkasa aato xataa intii madlac ilfajr waabka baryaya bismillaahi magacaan ayaan ku bilaabaya alraxmaan allah naxariista guud naxariista alraxiim allah naxariista gaanayd naxariista alam tara miyaadan weyn kayfa sidii facaal uu ku sameeyey rabbuka rabbigaa biasxaabi ilfiil asxaabta maroodiga alam jecel alla miyuusa ka yeelin kaydahum dhagartooda fii tadliilin baadi wa arsala allah wax usoo diray calayhim dushooda dayran shimbiro abaabiilan koox kooxa tarmiihim gamaaya bixjaaratin dhagax min sijiilin dhoobo la dubal ka sameeyey fajacalahum alla miyuusa ka yeelin kacasfin bal oo kale ma'kuulan ee la cunay sidoo kale qaar ka mid ah gabdhaha wax ka dhigta madarasatul iimaan ee celgarasa ayaa waxay si khaas ah u soo bandhigeen siday u bartaan tafsiirka qur-aanka kariimka bismillaah anigoo ka mid ah gabdhaha muslimaadka ee degmada ceelgaras gaar ahaan gabdhaha wax ku barta madarasatul iimaan gaar ahaan fasalka labaad waxaan barana waxaa ka mid ah qur-aanka kariimka tafsiirka caqiidada fiqiga iyo siirada alla ayaa ku mahadsanna waafajiye inaan wax baranno alla ayaan in badan u mahadcelinaynaa gabdhaha walaalaheena ay soo haleelin inay waxbartaan hadda ka horna ilaahay raxmaana ay soo waafajiya inay waxbartaan waxaanan leenahay guryaha kasoo kaca waa lagu indhalacyahay waxbarashada soo aada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo kamida dumarka muslimaadka ee ku nool degmada ceelgaras madarasada waxaan ku baran waxaa kamid a qur-aanka kariimka tafsiirka baabka tafsiirka caqiidada fiqiga siirada ilaahay ayaa ku mahadsanana soo waafajiya waxbarashada wax badanaan ka faa'iidnay alxamdulilah ilaahay aa ku mahadsan waxbarasho qaaliaan ka faa'iidnay warkii fiidnimo ee caawana dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh